wax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intiisaa kaasamaa ku toosto dantooda soofi allah siyaajia subax wanaagsan intiisaa kaasamaa ku toosto dantooda soofi allah siyaajia subax wanaagsan
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba ad dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka axbaryadii beerlula barnaamijka saaka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamadana waa bilaal daahir waane barnaamijkan aalaab waxaa lagala qeyb qaata dhegeystayaasha ku sugan afarta xaafadood ee magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada iyagoo nooga warbixi doona sida saaka loogu habariistay halka ay joogaan waxayna si toosa barnaamijka ugu qeyb qaadan karaan eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan barnaamijka ahbaridii beerula ayaad maqlaysaan qeybihiisii ugu horeeyay ee ku guda jirnaa dhegeystayaasha barnaamijka doonaya inay ka qeyb qaataan ee qadka ku jiro haddii aad jaaliskaas yaalo asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhawow magacaaga iyo halkaad joogtid
baadhaba walaalkeyga magaceyga waa sabiyo oo joogtaa xaafadda kooshiin saaka sidee loogu abiristay xaafadda kooshiin
goobihii ganacsiga gaadiidka waxbarashada waa lagu daray hadaranka daalmabaareedi oo beerida
aada baa umahadsantahay sacdiyo waan kaaga mahadcelinayaa sida wacan aad barnaamijka habaryadii beerula aad ugu qeyb qaadatay ee islamarkaana waqtiga aada u soo gelisay waan kaaga mahadcelinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhawow magacaagii halkaad joogtid
waanoo joogtay xaafadda nuurxawaad saaka sidee loogu habaristo nuurxawaad
aada iyo aada waxbarashada goobaha ganacsiga si fiican aada baa umaasan tahay waan kaga mahad celinayaa sida wacanaad barnaamijka ah baryadihii beerulaha ad uga qeyb qaadatay islamarkaana waqtigaaga usoo geliso aan kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefanka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsaday waxay laga soo wici karaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayay si toos usoo wici karaan waxayna fariimahan kusoo dirsan karaan furaha la saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka ku jira halo wasalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmat soo dhow walaal magacaaga iyo halkaa joogtid
walaal magaca waa cabdullaahi oo jooga xaafadda howlwadaag cabdulaahi saaka sidee loogu abiristay xaafadda holwadaag
si fiicana loogu waabariistay mahaddaasna alla subxaana watacaala iyo u sugnaatay
aada baa u mahadsan tahay cabdulaahi waan kaga mahad celinayaa sida wacaanaad barnaamijka aada ugu qeyb qaadatay isla markaana waqtigaaga aada usoo gelisay waan kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefanka ayaa ka gohay dhegeystayaasha fariimaha la soo gaarsiinaya dhegeystahan waxauu leeyahay assalaamu calaykum magaceegu waa xamdi waxaan joogaa xaafadda dhagax jibis si fiican baa kuwa bariisanay saaka wax dhiba kama taagna xaafadda dhagax jibis aada baa u mahadsan tahay xamdi waan kaga mahad celinayaa sida wacanad fariintaada ay noo soo gaarsiisay dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefanka ayaa ka go-a meel walba aad joogtaan waxaan hawada idiga leeyahay subax wanaagsan barnaamijka baridii berul ayaa dhegeystayaal maqleysaan dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefanka ayaa ka go-ay eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad dhegeystayaal barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaan waa eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka si toos usoo wici kartaan idinkoo noogu warbixi doona si saaka loogu waabariistay halka aad joogtaan waxaana fariimaha kusoo dirsan kartaan furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal ayaa fariimaha kusoo dirsan kartaan dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefanka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha fariimahana soo gaarsiiyey dhegeystaan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magaceegu waa aadan waxaa jooga xaafadda buudaweyn si fiican baa kuwaa beriisanay saake waxa dhiba kama taagna waxbarashadii ardayda way u kaagaceen ganacsigii iyo isu socodka gaadiidka dadweynaha waa caadi aad baa u mahadsan tahay aadan sidoo calaad fariintaada ay loo soo gaarsiiso aan kaga mahad celinaya dhegeystahan kale waxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa raxmo waxaan joogaa xaafadda haraadeerka si fiican aan ku abireysanay ganacsiga albaabada ayaa loo ballaqay caafimaadka iyo albaabada ayaa loo ballaqay isu socodka dadweynaha iyo gaadiidku waa caadi saakii dugsiyada magaalada beledweynena albaabada ayaa loo furo wax dhiba kama taagna ayay leedahay aad baa u mahadsan tahay raxmo waan kaaga mahad celinayaa sida waa calad fariintaada haynoo soo gaarsiisay dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow magacaagii halkaad joogtid
adho waaga sacdiisada kasoo xaafada baahada wanunaa saacdiisi masaaka sida loogu abristool wadaag
wax dhibaateen jirafin waa ka jil soo dhaafmay waxbarashada goobi gaadiidkooda caafimaadka dhammaan waa looga dareeday habareerka takaayan waa idaacadda beerla waxwanaagsan aad baa u mahadsan tahay sacdiyo waan kaga mahad celinayaa sida wacan aad barnaamijka bariidi beerula aad u qeyb qaadatay islamarkaana aad noogu warbixisay waxaa saaka lagu aabiriyeysay xaafadda howlwadaag ee aad ku sugan tahay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay barnaamijka bariidii beerula ayaa dhegeystayaal weli maqlaysaan qeybihiisii dhexe ayaan isla soo gaarnay barnaamijkana wuxuu idinkaga imaanayaa dhegeystayaal raadiyo beerula siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed magahartis halkaa dhegeystayaasha kusugan daafaha dunida ee barnaamijyada ka baxa raadiyo beerula ee ka maqli karaan baraha internetka sida facebooka youtube-ka iyo websiteka raadiyaha barnaamijka baryadii beerula ayaa dhegeystayaal maqlaysaan wuxuuna barnaamijka idinkaga imaanayaa raadiyo beerula siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed magahartis qeybihii dhexe ee barnaamijka baryadii beerula ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamadana waa bilaal daahir waaney dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsada waxay naga soo wici karaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal barnaamijka u qeyb qaadan kartaan idinkoo nooga warbixin doonaa sida saaka loogu aabadeysta halka aad joogtaan dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal barnaamijka bareydihii beerulo u qeyb qaadan kartaan barnaamijkana waxaad ka maqleysaa raadiyo beerula siddeetan iyo sideed dhibic sideed magahartis markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan fariin ku saabsan taageerada unsos ee ciidamada soomaaliya iyo kuwa admis
xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos ayaa taageeraya howlgalka ku-meelgaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya ee admis iyo ciidamada ammaanka soomaaliya si ay nabad iyo amni uga hirgasho soomaaliya xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ee unsos waxa ay bixisaa taageerada saadka oo muhiim ah si ay u sahasho howlgalka wadajirka ah ee admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya si loo soo celiyo xasiloonida soomaaliya taageeradan waxaa ka mid ah gaadiidka cirka iyo dhulka cilad bixinta baabuurta kaydka qaybsiga iyo hababka wax iibsiga ee howlgalka iyadoo qayb ka ah qorshaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayay admis waxa ay hiigsanaysaa in ay si tartiib tartiib ah u yarayso tirada ciidamada nabad ilaalinta ah ee dalka jooga ilaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta si loo fududeeyo kala guurka unsos waxaa ka go-an inay ciidamada ammaanka ee soomaaliya ku qalabayso agabka iyo khayraadka lagama maarmaanka u ah si ay si hufan u fuliyaan howlgalladooda taageerada dhanka saadka ah ee ay bixiso unsos waxa ay ku xoojinaysaa awoodda iyo wax ku oolnimada hadafka ciidamada ammaanka ee soomaaliya ee ilaalinta nabadda iyo amniga soomaaliya si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa nabad iyo mustaqbal wanaagsan oo ka dhasha soomaaliya aan taageerno dadaalada unsos admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya inta ay gudanayaan waajibaadkooda muhiimka ah
barnaamijka baridii beerula ayaad maqlaysaan dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa qeybihii dambe ee barnaamijka eber lixan sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ee dhegeystayaal barnaamijka baryadii beerula uga qeyb qaadan kartaa dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum
calaykum salaam soo dhowo walaala magacaaga halkaa joogtid
waa dhawahay magacu nuuraaji xaafadda waa kuusha walaal nuura saaka sidee loogu abristocution
mid badan walaalkeeda si wanaagsan ayaa lagu abristay jawigu waa degan yahay gooyi waxbarashada caafimaadka dhammaan gaadiidka socodka dhammaan aadaa loogu wanaagsan yahay walaal aada baa umahadsan tahay nuuro waa kaga mahad celinayaa sida wacan aada barnaamijka baryadii beerla ugu qeyb qaadatay islamarkaana waqtigaaga usoo gelisay waa kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo assalaamu calaykum
waaleykum salaam soo dhow walaal magacaaga iyo halkaa joogtid
cabdiraxmaan walaal
xumaahi cabdiraxmaan qadka taleefonka ayaa ka go-ay inta barnaamijka ka harsan ayuu dib noo soo wici doonaa qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka baryadii beerula ayaad dhegeystayaal maqleysaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaa halo assalaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad joogtid waan ka xumahay dhegeystaha qadka taleefonka ee ka go-ay dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsada waxay naga soo wici karaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad dhegeystayaal barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaa halo assalaamu calaykum
halo soo dhow walaal magacaagii halkaa joogtid
adawaa magaalada salkeelaa joogaa
magacaaga
magaciganadaa baqaade leilo saaka sidee loogu abristay halkaa kaga sugan tahay magaalada beledweyne
maasha allah lagu waajibistay ay alxamdulilah
aada baa u mahadsan tahay leilo waan kaga mahad celinayaa sida wacanad barnaamijka aada ugu qeyb qaadatay islamarkaana waqtigaaga usoo gelisay waan kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo assalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ayaa ka go-ay qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka baridii beerula ayaa dhegeystayaal maqlaysaan halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad joogtid
وساعد أسر وحافظ مرآت saacid saaka sidee loogu waabariystay nuur xawaad
سيدي أنا اللوغ وبري aad ba u mahadsantahay saacid waa kaga mahad celinayaa sida wacanaad barnaamijka aada ugu qeyb qaadatay islamarkaana wakhtigaga usoo geliso waan kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira alo wasalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ee ka go-ay dhegeystayaasha fariimahana soo gaarsiinaya dhegeystahan waxau leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa roodo waxaan ku suganahay xaafadda laabka si fiican asaaka loogu waabariistay taa ka warqabo ganacsiga waxbarashada waa loo wada dareeray aad baa u mahadsantahay roodo sida wacanad fariintaada noo soo gaarsiisay dhegeystaha qadka ku jira halo wasalaamu calaykum halo wasalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad joogtid
وأدور وأنا سهر وجبت حافظ كوش sahra sidee loogu waabariistay kooshin
maasha allah si fiican aa lagu waxbariistay wax goobaha waxbarashada goobaha ganacsiga dadweynaha gaadiidka sifaadka si fiican ay u wanaagsan yihiin aad baa u mahadsantahay sahro waan kaga mahad celinayaa sida wacanad barnaamijka ah aada ugu qeyb qaadatay islamarkaana waktigaaga aa usoo gelisay waan kaga mahad celinayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo wasalaamu calaykum dhegeystaha qadka taleefonka ayaa ka go-ay eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad dhegeystayaal barnaamijka ugu qeyb qaadan kartaan inta barnaamijka ka harsan dhegeystayaasha waqtigu u saamaxo ayaa jaanis kusii doonaa dhegeystaha qadka ku jira halo wasalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystaha ka go-ay dhegeystayaasha fariimahana soo gaarsiinaya dhegeystahan waxay leedahay assalaamu calaykum magacaygu waa luul waxaa joogaa xaafadda buudweyn inta ka warqabo waxbarashada ganacsiga dhammaan waa loo wada dareeray oo wax dhiba kama taagna aad baa u mahadsantahay luul waa kaaga mahad celinayaa sida wacan aad barnaamijka baryadii beerul aada uga qeyb qaadatay islamarkaana fariintaada noo soo gaarsiisay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka baryadii beerula waxaa idila socodsiinayay anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi inta barnaamijka mid lamid a aan dib u isugu kulmi doono sidaa ina madgeliyo